taariikhdii labaad cutubka soddon iyo saddexaad oo manaseeh markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo toban sannadood oo yeruusalaamna wuxuu boqor ku ahaa shan iyo konton sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ahaa sidii karaahiyadii quruumihii rabbigu ka erya reer binu israa'iil hortooda waayo wuxuu mar kala dhisay meelihii sarsare ee aabbihii xisqiyaah baabbi'iyey oo bacaliimna meelo allabari buu u dhisay oo geeda asheeraahna wuu sameeyey oo wuxuu caabuday oo u wada adeegay ciidanka samada oo dhan oo wuxuu meelo allabari uga dhex dhisay gurigii rabbiga kaasoo rabbigu ka hadlay oo yidhi magacaygu wuxuu weligiisba joogi doonaa yeruusalaam oo wuxuu ciidankii samada oo dhanna meelo allabari uga dhisay labadii barxadood oo gurigii rabbiga oo weliba carruurtiisiina dabbuu ku dhex mariyey dooxadii ina xinoom dhexdiisa faalna wuu ku noqnoqday wuxuuna u tegey faalalowyo sixirna wuu ku noqnoqday oo wuxuu la macaamilooday kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo wuxuu rabbiga hortiisa ku sameeyey shar badan oo uu isaga kaga xanaajiyey oo sanabkii xardhanaa ee uu sameeyey ayuu dhex qotomiyey gurigii ilaah ee uu ilaah ka hadlay oo daa'uud iyo wiilkiisii sulaymaanba ku yidhi gurigan iyo yeruusalaam dhexdeeda oo aan ka doortay qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan ayaan magacayga weligiisba ku dayn doonaa oo cagta reer binu israa'iilna mar dambe ka dhaqaajin maayo dalkii aan u doortay awowayaashood hadday dhowraan uun wixii aan ku amray oo dhan kuwaasoo ah sharcigii iyo qaynuunnadii iyo xukumadii aan gacanta muuse u soo dhiibay oo dhan oo manasehna dadkii yahuudaah iyo dadkii yeruusalaam degganaaba wuu qalday sidaas daraaddeed iyagu waxay sameeyeen shar ka sii badan kii ay sameeyeen quruumihii rabbigu ku hor baabi'iye reer binu israa'iil markaasaa rabbigu la hadlay manaseeh iyo dadkiisiiba laakiinse dheg uma ay dhigin sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu ku diray saraakiishii ciidanka oo boqorkii ashuur oo waxay la tageen manaseeh isagoo silsilado iyo bircaago ku xidhan yihiin kolkaasay baabilon u kaxaysteen oo intuu dhibaataysnaa ayuu baryay rabbigii ilaahiisa ahaa oo si weyn buu isugu hor hoosaysiiyey ilaahii awoowayaashiis oo isagii buuna baryey oo isna wuu aqbalay oo baryootankiisiina wuu maqlay oo mar kale ayuu dib ugu soo celiyey yeruusalaam iyo boqortooyadiisii markaasaa manaseeh ogaaday in rabbigu ilaah yahay haddaba waxyaalahaas kadib magaaladii daa'uud dibaddeeda ayuu ka dhisay derbi xagga giixoon dhankeeda galbeed iyo dooxada dhexdeedii iyo xataa meesha laga galo iriddii kalluunka oo wuxuu ka soo wareejiyey coofel oo aad iyo aad buu kor ugu dheereeyey oo magaalooyinkii deyrka lahaa oo dalka yahuudaha oo dhanna wuxuu fadhiisiyey saraakiishii ciidanka markaasuu ilaahyadii qalaad iyo sanamkiiba ka bixiyey gurigii rabbiga oo meelihii allabariga ee uu ka dhisay buurtii guriga rabbiga iyo yeruusalaam gudaheedaba dhammaantood wuu dumiyey oo magaaladii wuu ka wada tuuray markaasuu hagaajiyey meeshii allabariga ee rabbiga oo wuxuu ku dul bixiyey qurbaanno nabaaddiino iyo qurbaanno mahadnaqid ah oo wuxuu dadkii yahuudaha ku amray inay u adeegaan rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil habase yeeshee dadkii weli waxay allabaryo ku bixin jireen meelihii sarsare laakiinse waxay ula niyoon jireen rabbiga ah ilaahooda oo keliya haddaba manaseeh faliimihiisii kale iyo baryadii uu ilaahiis baryey iyo erayadii wax arkayayaashii ay isaga kula hadleen magaca rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil bal eeg waxay ku qoran yihiin kitaabkii faliimihii boqoraddii dalka israa'iil oo baryootankiisii iyo siduu ilaah isaga u aqbalay iyo dembigiisii iyo xadgudubkiisii oo dhan iyo meelihii uu meelo sarsare ka dhisay ee uu qotamiyey geedihii assheeraah iyo sanamyadii xardhanaa intuusan is-hoosaysiin bal eeg waxay ku qoran yihiin taariikhdii xoosey markaasaa manaseeh dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay gurigiisii oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aamoon oo aamoonna markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo labaatan sannadood yerusalemna boqor buu ku ahaa laba sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa sidii aabbihiis manaseeh uu yeelay oo kale oo aamoon wuxuu allabari u bixiyey sanamyadii xardhanaa ee uu aabbihiis manaseeh sameeyey oo dhan uuna u adeegay oo isagu sidii aabbihiis manaseeh uu isu hoosaysiiyey oo kale isuguma uu hoosaysiin rabbiga hortiisa laakiinse aamoonkaas qudhiisu aad iyo aad buu u sii xadgudbay oo addoommadiisii ayaa shirqool u dhigay oo gurigiisay ku dileen laakiinse dadkii dalka degganaa ayaa wada laayay kuwii boqor aamoon shirqoolka u dhigay oo dhan oo dadkii dalka degganaa waxay meeshii boqor uga dhigeen wiilkiisii yosiyaah